bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan ramadaanulkariim dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba ay noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan warka habeennimo qodobadan idinkugu haynan waxaa qayb ka ah soddon iyo saddex sano kadib ra-iisul wasaare xamse oo dhagax dhigay warshadii burka ee dalka dabka dhaqanka ee uu horkacayo ugaas maxamuud a cali ugaas ayaa maanta booqday furumaha dagaalka ee laascaano gallo dad lagu soo qabqabtay oo laga sameeyey magaalada caasimada ee muqdisho maamulka gobolka banaadir oo xalay muqdisho ku soo bandhigay maandooriyaal fara badan iyo shirkadda hormuud salaam foundation oo muqdisho ka daafurtay mashruuca afuri walaalka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeen isniin ay sii bixis talaadana ay soo galayso waa toddobiyo labaatanka bisha maarso sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan warkii oo fidsan soddon iyo saddex sano kadib ra-iisul wasaare xamse ayaa dhagax dhigay warshada burka ee dalka warkan waxaa sii dhammaystiraya abuukar dayax
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa dhagax dhigay warshada samaynta burka oo ah tii ugu horeysay ee nooceeda oo laga hirgeliyey soomaaliya burburkii kadib ra-iisul wasaaraha ayaa dhiirigeliyey maalgashiga warshadaha iyo waxsoo saarka beeraha ee dalka waxaana uu ku bogaadiyey ganacsatada soomaaliyeed ee hirgelisay warshadan isagoo tilmaamay in muhiimad gaar ay u leedahay kobaca maalgashiga gudaha si dalkeennu uu uga baxo cuntoyarida gaajada iyo fakhriga ra-iisul wasaare xamse ayaa waxa uu xusay in cuntayaridu ay tahay dhibaato weyn oo caalam ka haysata sidaa awgeedna ay xukuumaddu dhiirigelinayso maalgashiga caalamiga iyo kuwa gudaha ee xagga warshadaha iyo waxsoo saarka beeraha in aan maanta aan dhagax dhigayno warshadii burka soomaaliyeed oo muddo dheer kadib maanta lagu guulaystay in la dhagax dhigo waan u mahad celinaynaa wasaaradda oo runtii aada isugu hawshay iyo ganacsatada soomaaliyeed ee maal gashanaysa intaba inaan wax soo saaranno oo aan warshadaheennii dib u kicinno oo ay shaqooyinka ay qaban jireen oo weliba si casriyaysan ay qabtaan waa tallaabo wanaagsan oo dhaqaalaha dalka iyo isku fillaanshaha dhaqaale ee istaraatiijiga noo ah wax ka qabanaya waayo marka way mahadsan yihiin maalgashadayaashu wasaaradduna aad iyo aad bay u mahadsan tahay soo dhoweynta ay soo dhoweynayso dadka soomaaliyeed ee maal gashanaya dhulkooda wax weyn bay ka bedeli doontaa haddii ilaah idhaahdo baahida aan qabno ayada oo aan ognahay inta aan soo dhoofsanno iyo lacagta adag ee inagaga baxda bur inaan gudaheenna ka soo saaranno waxay keeni doontaa haddii ilaah idhaahdo horumar wanaagsan oo dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii bulshadaba ah ayay keeni doontaa ilaahay idankiis waxaan keliya oon rabaa inaan ugu baaqo dadka soomaaliyeed dowladdeennii dib bay u soo noqotay nolosheennii dib bay u soo laabanaysaa si tartiib tartiib ah marka si ay adeegyadii loogu talagalay ee loogu qabto waxaan dadka soomaaliyeed mar kale ugu baaqayaa inay dhammaan xarumihii dowladda ka baxaan ay u banneeyaan oo ay ay fursad siiyaan in shaqooyinkii loogu talagalay ay qabtaan xarumahaas inay adeegii guud ee dadka loogu adeegayay in loogu adeego inay awood u siiyaan janis hay-adihii mas-uulka ka ahaa in ay hormariyaan xarumahaas oo adeegii loogu talagalay ay u diyaariyaan warshadan burka ee maanta uu dhagax dhigay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa la sheegay inuu ku baxay daqli gaaraya soddon iyo toddoba milyan oo dollar iyada oo si maalinla ah u soo saari doonta lix iyo toban kun oo kiish ama loor oo bura burburkii soomaaliya waxaa ku burburay warshado badan oo ka mid ahaa wax soo saarka dalka islamarkaana tiir u ahaa xagga maaliyadda ee soomaaliya waxaana ay wax badan ka bedeli karaan haddii dib loo kiciyo kobaca dhaqaalaha ee dalka abuukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
duubabka dhaqanka ee uu horkacayo ugaas maxamuud cali ugaas ayaa maanta booqday furumaha dagaalka ee laascanood odayaasha dhaqanka ee dhawaanka tegay magaalada caasimada ee muqdisho ayaa waxa ay gaareen laascaanood magaalada xarunta gobolka sool halkaas oo isku horfadhiyaan ciidamada militariga somalilan iyo kuwa xoogaga s s c odayaasha dhaqanka ee ka tegay muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyay halkaasi waxayna u kuurgaleen guud ahaan xaaladda magaalada iyagoo tegay goobaha ay isku horfadhiyaan labada dhinac sidoo kale odayaasha dhaqanka oo ay wehelinayaan isimada s s c ayaa tegaya gudaha magaalada laascanood iyagoona booqan doona goobaha adeegyada dadweynaha ee waxyeeladu u geysatay somalilan lana gulmayaan waxgaradka odayaasha ayaa warbaahinta la hadlay marka ay tageen furumaha dagaalka laascaanood ee u dhexeeya somalilan iyo ciidamada s s c
ayaa nabadda u yimid iyo isabadii ka hortagay ee soo kaxeeyey iyo kuwa jidka isu taagay soo yimid intiiba iyo inta hadda joogteen kalaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal kaloo badani ma yaalle kumayaal iyo kumayaal baynu soo dhoweyn lahaa wixii dumar ahaana dee ma joogaan magaalada waa ka waa ka maqan yahay wixii rag ahaana difaacay ku jiraan odayaasha iyadunbaa marba meel istaagay taa taa waxaan leenahay sidaa u ogaada qalbi wanaagsan iyo wanaag iyo kalgacal iyo yaan idinku soo dhoweyn lahay qalbigii waa jiraayo duruuftaa dadyaraadta keentay markaa waxaan leenahay waxa aanu ku jirro ku soo dhowaada ilaahayna waxaynu ka baryadha sidii khayr inooga dhigo arrimaheena marka hadalkalma ee ku soo dhowaada laascaanood iyo waxaanu ku jirro waana idin ku mahadnaqaynaa dadaalkaa soo gasheen iyo saa isu soo hawsheen dhallinyaraan u badannahay markii la soo baxayay haggii shana waxaan u soo diray qayb dhallinyaraa markii saaka la soo baxayeyna qaybta dhallinyaraa soo dhaqaaqay aniga iyo odayaashada soo xamaaranaya yaa waqti badani tegaya marka haddana kii loo taga meel baa hawsha noogu dhatahay
dhulka fog caasimadda soomaaliya muqdisho oo maanta loogu yimi laascaanood waynu soo dhoweynaynaa soo dhowaada soo dhowaada waa dhulkiinnii aad iyo aad baad umahadsan tihiin safarkaa dheera soo gasheen waliba bisha rabadaana ilaahay khayrkeeda ha idin siiyo halkaanaanu joognaayo shalayna shalay hadda habaddu meel la istaago ma lahayn marfaca ka duulaya iyo iyo dhaawaayo meydka lala ordayo ilaahay unbaa xisaabin kara alxamdulilah maanta waxba ma dhicin aad iyo aad baad umahadsantiin waan soo dhoweynaynaa insha allah muraadkaa u socotaan insha allah kuwii ka midha gaadha allah idinka dhigo allah allana ha idin barakeeyo kulligeenna allah ina barakeeyo bishaa ku socdaa baynu ku jiraa safarkaa dheera soo gasheeno nabadgelyada dadkaa soomaalida walaalihiina aad usoo safarteen oo idinka mahad celinaynaa insha allah oo idinku guulaysan doontaan
kuwaasna waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka ee ka tegay magaalada caasimadda ee muqdisho ee gaaray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool howlgallo dad lagu soo qabqabtay ayaa laga sameeyey magaalada caasimadda ee muqdisho faadimo cabduqaadir xasan ayaa dhammaystiraysa
howlgalkan waxa uu ahaa mid lagu xaqiijinaya ammaanka guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho afur kadib ayaa laga sameeyey caasimadda soomaaliya ee muqdisho gaar ahaan dhinaca degmada wadajir oo ka tirsan toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir gaar ahaan waaxyaha ay degmadaasi ka kooban tahay sida jenaraal daa'uud iyo xaawataako waxaan iska kaashaday ee howlgalkan hay-adaha amniga sida booliiska nabadsugidda iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad maamulka degmada wadajirna qayb ayuu ka ahaa waxay ku qeexeen howlgalkan inuu yahay la dagaalanka muqaadaraadka iyo sidoo kale inay ka jawaabayeen cabasho ka soo gaartay shacabka ku dhaqan degmada wadajir gaar ahaan waaxyii howlgalka laga sameeyey taas oo dadyooga ku nool halkaas ay ka cabanayeen ciyaal weerada iyo markaasi dhallinyaro inta badan halkaasi ku isticmaasha waxyaabaha maanka duuriya waxaana meel barxada lasugu keenay kumanaan dhallinyaro ah oo inta howlgalka socday lasoo qabqabtay waxaana maamulka degmada iyo hay-adahaba ay ku qeexeen in howlgalkan uu daba socdo howlgalladii maalmihii u dambeeyey hay-adaha ammaanka ay ka samaynayeen muqdisho iyadoona hadda lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan mid saacado badan qaatay ayuu ahaa howlgalka iyadoona sidoo kale hay-adaha ammaanka ay la baxeen qaar ka mid ah dhallinyaradu ay ku tilmaameen in markaasi tuhunsanayaal ay yihiin balse hay-adaha ammaanku ay baarayaan intaasi kadib waxaa howlgalkan sidoo kale qayb weyn ka qaatay taliyahana busugidda ee degmada wadajir xarbi waxaana markuu howlgalka soo ilaaday dhallinyaradii lasugu keenay goobta fagaaraha kula hadlay taliyaha saldhigga degmada wadajir ee gobolka banaadir nasri axmed maxamed waxaa u soconnay waa inaan ka shaqayno amnigiinna iyo badqabkiinna qof walba meeshaan jooga sooma raba inuu nabad ku noolaado qof walba sooma raba in taleefankiisa iyo gurigiisa uu nabad kula joogo waxa u cararayana waa inaan adinka idiin shaqayno adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad nala shaqaysaan booliiska ku xirantaan nabrigsaama soo wacdaan mar walbana wixii caqabad aad aragtaanna aad nala wadaagtaan hadda waxaan malaynaa aa gudoomiye xaafadda cabdimadow aawe cabdi waxaa ka cabanaysay dhibaato ku haysata waxaa rabnaa sida cabdi oo kale qof walba inuu nala soo xiriiro wixii caqabad u arkan uu noo sheego isla markaasna aan jawaab ka bixinno haddii aad sheegtaan marka dadka idinku dhex jira markaan qabanno adinkana waa nabadgelaysiin soo maaha wakhtigiina idiin dhaqaaloobaaya lafihiinanu idin badbaadaayaan marka waa mahadsantihiin
axmed cabdulle afrax waa gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir dhankiisa waxa uu shacabka ku nool degmada wadajir ka dalbaday inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka islamarkaana ay soo sheegaan shakhsiyaadka lidiga kuwa ammaanka ee xilliyada qaar falalka ammaandarin mararka qaar ka geysta gudaha degmada wax kastoo xun waxaan rabnaa inaan marka meel uga soo wadeejiso wax kastoo xun inaan meel uga soo wadeejisana rabno inaan ogaanno in isku aan danna dan aan naga dhexayso haddii gurigaan gubanaayo ilaahay ma gubee kan ku xigo ma seexan kartaa ma seexan karta mao haa haddii marka dhibaato ay jirto oo ay jirto amni darradii kuwa cadowgaa samaynayeen ay jirto midda muxuu ahaay kuwa cadowga kala ah oo gangiska ay sameeyaan nabad ma jirto qof oo nabad ku joogaysana ma jirto dadaa waxay dhaheen fiiri dadaa waxay dhaheen aniga shabaab sheegi maa haddaan wax ku arko sheegi maayo waa ka cabsaa iyagoo meeshaas maraayaa laysku qarxiyey way ku dhinteen soo maha wayna qarsanaayeen waxay lahaayeen doqonnimaa gasho waxay isdhahen haddaad sheegtiin waa laydin dilaha isdhahen maho ama haddaad ogaato waa laydin dilaha ma ku badbaadeen marka hadda haddaad ida yidhaahdeen qofka qof halkaan fadhiyo oo aan dhib shabaab uusan soo gaarin ma jira ma jiro runtii xaafadaha waxaan rabnaa in la dadaalo oo xaafad kastaa isku tashato xaafad walba waxaan rabnaa inay si gaara ammaankeeda iskaga xil saarto waa mahadsantihiin faadumo cabduqaadir hadeay tv-ga dalsan muqdisho
mahadsanid faaduma maamulka gobolka banaadir ayaa xalay muqdisho ku soo bandhigay maandooriyaal fara badan sida warkaani ay kusii dhammaystirayso waryaheena maryaladani
si loo xaqiijiyo amniga caasimadda ee muqdisho waxaa maalmihii u dambeeyey howlgallo kala duwan ay ciidanka booliska gobolka banaadir ka wadeen degmooyinka gobolka banaadir howlgalkan ay ciidanka sameynayeen ayaa ahaa sugidda amniga caasimadda iyo sidii loo soo afjari lahaa maandooriyaha oo dhibaato badan ku haya bulshada iyo ciyaalweelada oo dhibaato amni ku haysa bulshada gobolka banaadir howlgalladan ay sameeyeen ciidanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay maandooriyaal badan oo isugu jira xashiish khamri calaq iyo qaybo kaloo badan goobta lagu soo bandhigaya daroogadan ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jamcaale madaale ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir ugu horeyn taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa digniin u diray ciyaalweerada iyo waalidka dhalay
runtii inaan mognaa ma ahan dhibka jira ciyaalka gaangiska ee ciyaal gaangiska ee ku soo fiiray bulshada magaalada muqdisho dhibka ku haya ee maaragtay har iyo hameen laga hoyan waayey sabab horta asal waxaa u ah layac ka yimid waalidiinta cunug aan guri ka hoyano ma jiro cunug aan hooya dhalina ma jirto guryahooda maamooyinka iyo aabbayaasha dhalaha waxaa la rabaa inay marka koowaad soo riboodgareeyaan oo sheegaan inay ceshadaan hadday cesho waayaan inay ciidanka booliiska u sheegaan hay-adaha amniga la wadaagaan oo dhahaan ilmahana dadkay dhib ku hayaan dadkaa laga qabto intaas hadday dhacday intaas hadday inta samayn waayeen marka horena cesho waayeen markii dambena ay soo sheegi waayeen haddii la soo qabto inay ka haraana la rabaa ka hare maayaane saldhigyadii iyo xarumihii dowladda iyo guddoomiyaashii degmooyinkay hor taagan yihiin intaas horta waxaan leeyahay waxaan leeyahay waa dhib bulshada qayb ka mida ay wadaan waalidkii dhalayaa qayb ka mid ah oo wada in hay-adaha amniga iyo guddoomiyaha maamulka mar walba eedda dusha loo saara maahane eedda bulshada qayb ka mid aha wadda ma waalidka iyo waalidiinta ilmahooda inay ceshadaan ala rabaa hadday cesho waaya inay soo sheegaan ala rabaa hadday soo sheegi waayaanan ka qabanana waxaa la rabaa inay nooga haraan intaas waxaa dheer dadka cabanaya ee miidiyaha ka cabanaya waa yaqaaneen ilmaha markii saldhigga la geeyo oo la qabto oo toorooydii lagu soo qabto saldhigga la geeyo maxkamadda la geeyo garsooruhu wuxuu u baahan yahay qofkaanu waa garama looyar u qabsanaa hooyadiyaa looyar aabbiyaa looyar u qabanaya waa doodaa wuxuu leeyahay ma gelin ma arag waa laga been abuurtay toorreeda waa laga dhiibay waxaa la rabaa qofkii soo eedeeyey inuu inta la tago dhaho ninkaanu ahaa hebelow dilay hebelow dhibaateeyey hebel wax u geysan maxkamaddii tago laakiin maalin kasta waa la qabanaa markii maxkamadda la geeyo waa inkiraa markii la soo daayo waxu dhibaa miidiyaha ka cabaadaysin ilal abad miidiyaha laga cabaadaa waxaa la rabaa inaan ta bareertaan oo keliya yeelataan ilmaha yaryarka oo dhadhallo tooriyada wata inaad saldhigyadana tagtaan oo ku markhaati furtaan maxkamadda tagtaan oo kula markhaati furtaan xabsiga la geeyo markaas xabsiga la gelisho laakiin miidiyaan ka qayradhaamina hebelaa la dilay kaasaa la dilay ma saaraysa macnaha ma naga saaraysa dhibka jira dhibka jira inaan iskaashanno bulsho booliis iyo maamulba inaan iskaashanaa naga saaraya gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa u mahadceliyey ciidanka booliska gobolka banaadir ee har iyo habeen u taagan sugidda amniga isagoona sheegay in dilalka maalin kasta dhaca ay sabab u yihiin maandooriyaha layskana kaashto sidii loo soo afjari lahaa
dadkayna dilka macnodarrada ah boobka ciyaalkan gaangiska ah dadkaani shaqadoodii gebay kuwa shaqadooda sida xun ugu tagri falaayo waxyaabaha sababta u ah oo dhalay waa daraagiskaan waay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidanka booliiska oo daraadi go'aan ka qaatay ninkii booliiska ahaa ee asgariga ahaa ee lebiskii dowladda iyo qorigii dowladda ku baadaayey iyadoo soon ay tahay ilaa wa ilaa sigaarka iga iibi kula dagaalamaye qoriga ku garaacayey go'aanka ay ka qaateen ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin haddii sidaas si lamid a loo wada shaqeeyo oo asgari kastuu kuxadgudbo shacabka kuxadgudbo haddii isla goortaasi isla wakhtigaasi tallaab laga qaado waxaa aad iyo aad u yaraanayo xadgudubka ciidamada ay geysanayaan sidaa darteed in maanta lagu handado sigaariga iiba ama waa ku dilayaa nin asgariga uu leeyahay waxyaabaha ku kallifaya waxay tahay kuwaana jidhkiisa ka buux maxaa yeelay wuxuusan ogaynin tillaabta uu qaadow haayo waxyaabaha liddagu asiga ku soo noqon karto ayuusan ku xisaabtamaynin marka daraagiskaani hadda waxaan arkayaa waad arkaysiin waa caagga biyaha dasaaniga isoo qabo waa caag waa biyihii dasaanigaa ku jiro aa laga dhigayaa haddana haddana waa u jeediin waxaa ku jiro calaqii la kariyey daroogadii aa ku jirto markuu meelaha geeyo ama dukaamanka ama meelaha mursiinaya wuxuu leeyahay biyaan wadaa waa nasiib darra marka in dhan meel walba lagu soo gambado calaa kulli xaal hay-aduhu amniga waxaan rajaynaynaa inay indhahooda maaragtay foojignaa doonaan ay maaragtay la soco doonaan hadba waxay adeegsanayaan nimanka ka ganacsado bakhtigan kan wuxuu leeyahay jagboontiga markuu maraayo ama meelaha markuu joogo wuxuu leeyahay macdanaan wadaa waxaa ku jiro daroogadii aa ku jirto waa bir macdan ah lagu dhex sameeyey waa marka jawaanadaana looga gudbiyaa meelaha laga bilaabo marka saacan hadda waa gubaynaa dabaan saaraynaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa daraagiskaasi cid kasta waa inuu aragta inuu yahay cadow haddaysan u arkinna asiguu ku soo laabanayaa sidaa darteed marka waa ku mahadsiinaya amniga qabashadii ay soo qabteen waa dardaarankii iyo awaamirtaan bixinay fulintoodii la fulinaayey mana ka joogsanayno ilaa aan ka dul istaagno goobaha lagu kariyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maryaladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
mahadsanid maryan shirkadda isgaarsiinta hormuud asalaam foundation ayaa muqdisho ka daafurtay mashruuca afuri walaalka cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan faahfaahinaya
hormuud salaam foundation ayaa maanta gargaar isugu jira timir dharka ciidda iyo geel waxa ay guddoonsiisay xabsiga dhexe ee muqdisho kadib munaasabad lagu qabtay gudaha xabsiga dhexe gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cismaan oo guddoonsiiyey deeqdan ayaa sheegay in deeqdan ay ugu talagaleen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee dalka wuxuuna guddoomiyaha sidoo kale sheegay in baahiyaha kale ee ka jira xabsiga dhexe sida biyaha iyo dad u xiran lacago yar loo haysto ay u qaban doonaan wixii suuragal ah
maanta waxaan joognaa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho annaga oo soo gaarsiinay gargaar aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan inay ka faa'iidaystaan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee soomaaliya gargaarkaas ama taakulayntaas u ahayn markii ugu horreysay insha allah aan noqon doonin markii ugu dambeysay gargaarka wuxuu ka kooban yahay raashin cabitaan dharka ciidda iyo geel aan ugu talagalnay in maxaabiista loo qalo inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo daryeelka iyo gacankuhaynta ay gacanta ku hayaan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe dhanka kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada iyo dadka wax haysta iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan in gargaar iyo kaalmo lala soo gaaro xabsiga dhexe
taliyaha xabsiga dhexe sareeye guuto daahir cabdulla raage oo isna goobta ka hadlayay ayaa u mahad celiyey hormuud salaam foundation maanta oo ay bishu tahay toddoba-iyo labaatanka bisha maaraj ramadaan horaantiisna ay tahay waxaanu ugu yimid xabsiga dhexe hay-adda hormuud foundation madax ka socota isla markaasna wadda waxyaabo loo baahnaa looguna tala galay in ay ku afuraan kuna iidaan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ay noo keeneen alaabtaas ay ka mid yihiin timir dabcan cabitaanno dadku hadday soomayaan cabitaan bay u baahan yihiin waa soo wadin cabitaanno kala duwan iyo dharkii ay ku iidi lahaayeen intaas waxaa garab socda shan neef oo geel ah oo aad u fiican oy ugu tala galeen nafaqa ahaan iyo nolol ahaanba sadaqaday bixinayaan ugu horrayso oo geelana waa noo keeneen
guud ahaana caawa waa naga intaa warkii habeennimo cidda uu sheego waxay dib ay kaga heli karaan barta internetka aanu ku leenahay w w w radio dalsan dot com ramadaanulkariim
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel